wasaaradda walbarashada somalilan iyo jaamacadda alfa ayaa weliba si wada jare xarunta jaamacadda ankaqobdana furitaanka ololo farbarashada oo wasaaradda walbarashada iyo wadda barnaamijka furitaanka ololo walbarashada ee kulan ku targalay inay ku faydaysadaan bulshada qeybowsha shardowga ee ka nool baadiyadii magaalooyinka ee deegaanada somalilan agaasimaha waaxda walbarashada dadban ee wasaaradda walbarashada somalilan iyo hormoodka kuliyadda arrimo bulshada ee jaamacadda alfa ayaa weliba si wada jare yoon sharaxina ujeedka munaasabadan iyo muhiimada furitaanka ololo farbarashada waxaan maanta idinku nimid waxa weeyaan inayna daahfurno oona si khaasa uga daahfurno kuliyadda social scienceska ee jaamacadda alfa barnaamijka loo bixiyey waxbar hal qof barnaamijkaasoo runtii uu noqon doona barnaamij ay ka wada shaqeyn doonaan jaamacadaha dalka iyo iyo wasaaradda waxbarashadu gaar ahaan qaybta waxbarashada dadban sidaa laydiin sheegay barnaamijkani ma aha barnaamij cusub maaha barnaamij bilaabanaya lakiin waa barnaamij dalkao dhan hore uga soo jiray waa barnaamij ka socon jiray goobaha waxbarashada ee caadiga taqaanaan dugsiyada public iyo brivateba waa barnaamij aanay maalgelin jirin hay-ad iyo cid kale oo sponsor oo muxuu ahaye waddanka keentay laakiin waa barnaamij iskeed u maalgelin jirtay oo ay gacanta uga haysay wasaaradda waxbarashadu iminkana aanu maxay tale usoo bandhignay inay ka qaataan jaamacadaha dalku ay jaamacaddan alfina ay ka tahay qayb waxaan runtii aad iyo aad ugu hambalyinaya aad iyo aad ugu mahadnaqaya hormuudka kuliyadda madaxda kale jaamacadda xamse iyo cabdalla oo runtii bilowgii barnaamijka markaanu bilownay ahaa lafdhabartii barnaamijka nala dhaqaajiyey taasoo maanta sababtay inay alfi noqoto jaamacaddii koowaad ee barnaamijka aanu si toos uga daahfurnay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa oon u hambalyanaya ardayda quruxda badan ee maxaa tire kuliyaddan ee maanta diyaarka waa inay barnaamijka ka qayb qaataan diyaarka waa inay dalkooda waxgeliyaan inay dadka aan jaanis fursad waxbarasho helin maanta ayagu ay gacan qabtaan inay dalkooda wax ku celiyaan waa barnaamij aan ugu talagalnay hal qofhal qof kasta oo jaamacadaha ka mida ardaydaas lasoo xilay idinkoo kale ah inuu hal qof waxbaro muddadan ugu talagalnay barnaamijka inu socda waxay muddo lix bilooda waxaa iska kaashan doona wasaarada wasaaradda iyo iyo jaamacadaha dalka adigoo iminka muxuu ahaye kamida arday kamida ardaydana ayaa waxaad kafaale qaadi doontaa hal qof inaad waxbarto waxaa laydin siin doonaa maxay tole system aad ku shaqaysaan oo iminka halkan laydinku barsan garin doono laydinkuna bari doono sidaad ugu soo shaqayn lahaydeen aad ku soo kabjargarin doontaan xogta qofka aad waxbaraysaan heerka aqoontiisu marayso inuu qofku qof yahay waxyaro qori karaa qof aan waxba qori karin qof muxuu ahaye baaragraaf isku dhufan karaa qof letariskun garanaya amba qof weer kicin karaya intaasoo qaybood buu qaybsan yahay ujeeddadu waxa weeyaanuun barnaamijkan markii ugu horraysay wasaaradda waxbarashadu ay soo saartay waa sanadkan dhexdiisii waliba waxa weeyaan horaan bilihii ugu horreeyey bilihian iminka aynu ka soo baxnayn ayaa barnaamijkan ay keentay wasaaradda waxbarashadu adduunyadoo dhan baa iska leh oo waxa weeyaan barnaamijkuna waxaa la yidhahdaa ololaha farbarashada dal kastoo adduunyada ku yaalaana uu leeyahy qorshuhuna waxa weeyaan in dadkeenna aan jaaniska u helin waxbarashada ama inay tagaan goobaha waxbarashada ee fursadda iyo jaaniska heli waayey oo in badanoo idinku aad ka mid tihiin iyo dadyow kaloo fara badaniba ay heleen in iyagana ballagaadhsiiyo aqoontaasi oo wax la baro oo waxa weeye fartii la baro oo halkaasi ay ka bilaabanto aqoonta caadiga ahee loo baahanya oo wax ay dadka atleast ay ku dhex geli karaan inay helaan marka waxa weye barnaamijkan waa barnaamij aad u wanaagsan innaguna qayb baynu ka nahay jaamacadaha fulinayaynu ka mid nahay jaamacadaha dalkao dhan baana barnaamijka laga abuuray kuliyadaha arrimaha bulshadaana fulinaya sharaf baana ii tahay in kuliyadda anigu aan madaxda ka ahay ay barnaamijkan qabato wasaaradda waxbarashadana kala shaqayso halkanna ay ka soo baxaan tiim ardaya oonu soo xulnay oonu u diyaarinay in barnaamijkaasi qaybtiisa ay qaataan marka waxa weeye ololaha farbarashadu waa bilow laakiin dhammaad ma leh marka waxaa laydinka doonayaa inaad idinkuna qayb weyn aad ka noqotaan oo waxa weeye aad dib ugula noqotaan qoysaskiinna iyo bulshadiinna aad iyo aad baan ugu kalsoonahay tiimka halkan fadhiya barnaamijkaasi inay qayb weyn oo laxaad leh ay ka qaadan doonaan haddii alla ka dhigo